wararka ka imaanaya dalka mareykanka ayaa ku waramaya in saraakiisha ilaalada xuduudaha ee dalkaas ay xabsiga dhigeen muwaadin soomaali ah kaasoo loo heysto isticmaalka maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa ninkan lagu xiray dalka mareykanka ayaa lagu magacaabaa yuusuf maxamed cali waxaana la sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay uu si dhuumaalaysi ah kusoo galay mareykanka kadib markii uu ka yimid dalka kanada oo uu degnaa saraakiisha gacanta ku dhigay yuusuf ayaa waxa ay sheegeen in hadda baaritaano lagu wado sidoo kalena uu leeyahay taariikh dembiyeed la xiriira maandooriyaha dacwada lagu soo ogay ayaa suurogelin karta in dib loogu soo celiyo soomaaliya waddamada reer galbeedka ayaa waxaa ka jira kooxo gaangistirayaal ah oo u dhashay dalalkaas kuwaasoo dhibaatooyin badan ka geysta gudaha dalka ay u dhasheen dowladahan ayaana waxba ka qaban dadka noocaas ah iyadoo taa beddelkeeda ay dacwado ku soo ogaan dadka soo galootiga ah kuwaasoo qaarkood la saaro eedeymo waxba kama jiraan ah sidaba marar badan ay horay u dhacday